wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha barnaamijkana waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira cudurka coronavirus idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caasho cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur warqadda ugu horreysa ee barnaamijka caasho noo soo qabo dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray hooyo nadiifo cali cartan iyo aabe macalin xureeye sheekh axmed jaamac iyo cumar macalin xureeye waa dhammaan ilmo macalin xureeye waxay kala yihiin cabdiweli cabdulaahi cabdiraxmaan cabdikariim ismaaciil idriis burci iyo sidoo kale busuri sawdo zamsam sundus safiyo shariifo dhammaantood waa ilmo macalin xureeye iyo dhammaan reer jaamac gariir baa la yidhi waxay kala joogaan daafaha dunida oo dhan waxaanay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaana lamaanaha iscalmaday baa la yidhi cabdikariim macalin xoreeye iyo nasteexo maxamed abshir oo ku aqalgalay magaalada gaalkacyo labadii bisha abril ee sanadka laba kun iyo labaatanka ducada waa xaggiina baa la yidhi v o waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi ka dhacay magaalada gaalkacyo in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabna lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin waa tahay dhambaalka ugu horeeya dhankayga waxaa diraya dadka kale ah aabba aadow maad geedow awoowe maad geedow iyo ayeeyo aabiya xuseen eedo niishey maad geedow ayeeyo xabiibo macalin eed bishaaro maad geedow iyo liibaan aadan xasan facdumo adow maad geedow balqayso adow asma xasan sundus xasan maryam isxaaq maxamed aadan cadow khadiijo sambuur dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan boqorka iyo boqorada baa la yidhi xaawo cabdulaahi samow iyo aadan aadow maad geedow oo gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga dhagaxley gabadhaas waxaa loo bixiyey gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi muhado aadan aadow maad geedow waxaan leenahay muhado noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaal kaloo si qurux badan loo soo qoray waxa uu naga soo gaaray dadka diraya waxaa ugu horeeya cabdulaahi isaaq aadan waxa uu joogaa maraykanka isaga iyo xaaskiisa xaawo maxamed isaaq iyo caruurtooda iyo sokorey isaaq aadan iyo janaayo isaaq aadan iyo ruqyo isaaq aadan xaawo isaaq aadan iyo leylo isaaq aadan iyo carfoon isaaq aadan iyo maano isaaq aadan xasan isaaq aadan aadan isaaq aadan cali isaaq aadan iyo faarax isaaq aadan iyo anigii daandureynona lagu soo daray waa tahay iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo sulaymaan sheekh xasan iyo maxamed ibraahim aadan nunne wow halkan waa lasoo galay iyo sidoo kale salma maxamed cabdulaahi iyo xaaji cabdirasaaq gees dheere dhammaan asxaabtan waxay tahnid aroos oo farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa la yidhi safiyo kuusow iyo daahir cali shanqolow oo arooskoodu ka dhacay xerada dhagaxley ee ku taala dhadhaab dalka kenya xaafadda e baa la yidhi koob iyo toban ducada waa daandure waa tahay ducada daandure maanta nuur baa halkan fadhiya nuurow adigana anaa kaasii furanayo maadaama barnaamijka aan wax badan duceeyey waxaan ugu duceynayaa arooskaasi ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo owlaad baariya lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waa tahay markana dhinaca dhambaaladan ka nasanee nuurow bal waxaad noo soo qabataa heesta ugu horreysa ee barnaamijka anigoo filayna noqon doonto hees sidaadoo kale u dhalinyar heesta ugu horreysa ee aan ku dahafuri doonno heesaha aan dhegaystayaal maanta idinkugu talagalna waa hees duco ah oo lagu ducaynayo lamaanayaasha iscalmaday ee isguursaday waxaana ku luuqaynaya fanaanka shay miro dacar tahay wada noolaada oo nabad ku waara ayaan annagana idin leenahay sida heestaba ka muuqata waa codka allah u naxariistee fanaanka shay miro dacar iyo heestiisii nabad ku waara markaan aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo qorteen waxaan hayaa tahaniyada aroos waxaana diraya abshir xuseen maxamed matij daadir xasan deexey iyo saalax maxamed cabdi saalax mesi khaalid maxamed cabdi cali iyo maxamed salaad cusmaan kenyaati baa layidhi sakariye salaad cusmaan shaka axmed cabdi kasiyeri abuna cabaas maxamed indhakaay iyo xasan cadow cali saciid ozil iyo saalax cali deexey cabdirashiid yuusuf diishar xasan muuse abtidoon cabdiraxmaan muuse hiraabe cabdulaahi cabdirasaaq yaraani iyo bashiir cali daahir caanaboore saaxiib oo ku salaamay iyo cabdikariim cumar macalin alos waa asxaabti cusmaan axmed cusmaan nuurka dhammaan waxay halkan hambalyo aroos uga dirayaan saleymaan cabdulle axmed iyo marwadiisa nasro uulow raaxaale oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban kala hela aamiin aamiin waa tahay dhambaalkanna waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeeya asmo xasan aadan iyo faadumo cadow xabiibo cadow liibaan aadan xasan aabe aadan madgeesow iyo awoowe madgeesow ayeeyo caabiyo xuseen iyo eedo nishey madgeesow iyo ayeeyo xabiibo macalin eedo bishaaro madgeesow cabdirashiid cadow iyo sidoo kale balqiiso cadow maryan isaaq khadiijo sanbuur iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi dhammaantoodna waxay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan aadan cadow madgeesow iyo xaawo cabdulaahi samow oo ay gabar igu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaan xaafadda ga namber shan baa layidhi waa g five gabadhaas waxaa loo bixiyey muhado aadan cadow ducada waa dhankiina baa layidhi waa tahay inaan soo duceyno wax ay nagu qaadanayso male waxaan ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhiga gabadhaasi tii soo weynaata ee soo korta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta markaana waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdikhaaliq xaaji galab iyo shaafici doctor muuse nimcaan jaamac sacad maxamed daahir iyo dad kale oo fara badan waxaana ay tahniyad meher ay u dirayaan boqorkii boqoradda waa cabdulaahi muuse xudayfi iyo muuna ciise ibraahim waxaa meherkeedu uu ka dhacay baa layidhi magaalada burco waxaan leenahay arooskana soo dedejiya noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamin ayaan u raacinayaa dhambaalkana waa hambaliyo dhalasho wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxay kala yihiin hooye saharo sheekh cabdulaahi iyo habaryar xaawo sheekh cabdulaahi habaryar saynab sheekh cabdulaahi eedo aamino sheekh waa aamino cabdi siciid iyo eedo aamino yuusuf siciid waa aamino yuusuf ciid iyo adeer ismaaciil cabdi ciid iyo abti maxamuud sheekh cabdulaahi iyo ciise shaaciye shaafici shaaciye siciid shaaciye barre shaaciye bushaaro shaaciye iyo xamdi shaaciye fartuun khaliif muuse iyo caasho khaliif muuse iyo asxaabta kale kale ah baa layidhi waa tahay gadaal bay ka furfurata dhambaalka waa tahay muxyudiin indhacase iyo sidoo kale iraad faarax jabshe baa layidhi iyo cabdirasaaq dhaqane iyo cabdulaahi dhaqane iyo axmed nuur cabdulaahi jawte maxamed qorane suleybaan iyo cabdiyare khaliif sandheere iyo bishaar qaasim sadiiq aadan iyo xasan xuseen iyo sacad maxamed daahir dhammaan qoyska reer cabdi ciid iyo reer khaliif muuse waxay hambaliyo farxad leh hawada u marinayaan baa layidhi lamaanaha kale ah mahad shaaciye cabdi ciid iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi xaliimo khaliif muuse oo ay gabaray ugu dhalatay degmada caabud waaq gabadhaas gaar ahaan baa layidhi waxay ku dhalatay xaafadda ubax taariikhdu markay ahayd sideedii bishaan aanu ku jirno abril ee sanadka laba kun iyo labaatan sacuud dada waa xaggaaga baa lihi waata haddaad mahadsantihiin gabadhaasi ku dhalatay xaafadda ubax ee degmada cabudwaq waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhiga tii soo korto ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin mar kale iyo dhinacii heesaha nuurow barnaamijka toddobaad kasta saan heesihii usoo xulaay usoo xulaay usoo xulay waaban yabaalay toddobaadkan marka mar haddaad barnaamijka aad toddobaadkan wax ka jeedinayso dhinacagan usoo turtuuraya markaa dulqaada bal heesta labaad waxaana idinku soo maqan heesta dardaaran iyo codka maxamed xasan xuseen la foole
ciyaqiyo cadkeediyo dhiigaa la moodyay malab lagu durduurtiyo daxabkoo iftiima ciyaqiyo cadkeediyo dhiigaa la moodyay malab lagu durduurtiyo daxabkoo iftiima daawashada kuwaanay damaqbayga kaagalay damaqbayga kaagalay daawashada kuwaanay damaqbayga kaagalay damaqbayga kaagalay waxaa waxaa iga dardaara waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digayaa dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin hadday hadalgeliishaan dimnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaaga weliga hadday hadalgeliishaan dimnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay waxaad ogaataa waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi dabacsan ee uu ku luqaynayay fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole halkaa dhegaystayaal weli nagala socotaanna waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaan idinla socodsiinaya galabta caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur waa tahay dhambaaladii haddii aan dib ugu laabanno waxaan hayaa dhambaal uu soo diray sayid axmed roble waxaana dadka diraya kale ah cabdirasaaq maxamed sheekhdoon oo ku magac dheer janaagle xaawo maxamed sheekdoon iyo xalaawi maxamed sheekdoon farxaan xasan sheekdoon mawlid cabdulaahi sheekdoon cabdiraxmaan cumar sheekdoon cabdulaahi cumar sheekdoon iyo awowe maxamed sheekdoon cigaal gaabano sheekdoon cigaal iyo xasan sheekdoon cigaal geele sheekdoon cigaal iyo cali xirsi jimcaale adan maxamed xirsi jimcaale mawlid xirsi jimcaale abti cabdi xasan xaashi cumar xasan xaashi iyo nuur cali xirsi jimcaale cabdi cali xirsi jimcaale iyo sayid cumar rooble cali khayre cabdulqaadir samakaab ayaa ku jira saaxiibkeen dadkan oo ku kala sugan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay tahay niyad dhalasho oo qaali ah ay la wadaagayaan aba cabdirasaaq xasan sheekdoon iyo marwadiisa fortuun cali xirsi oo uu wiil ugu dhashay magaalada guracaal ee xarunta ganacsiga galmudug baa layidhi wiilkana waxaa loo bixiyey mascuud cabdirasaaq xasan sheekdoon ducaduna waa xaggiina mascuud noqo adeerkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum marka hore waxaan salaamaynaa baa liiri bahda v o a soomaaliya gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuudi iyo ibraahim xasan daandure waa tahay taydana waan qaadati ibraahimna anaa u qaadaya oo ku simaya inkastoo nuur fadhiyo nuur adna salaanta mar haddaad miiska fadhido dhinacaagadna qaybtaada jabso waa tahay halka waxaa hambaliyo kal iyo laab ah ka diraya baa la yiri annaga oo kale ah aamino cali xarbi iyo abti haaruun ismaaciil bawdoole iyo cabdi axmed ismaaciil bawdoole iyo abti maxamed ismaaciil bawdoole iyo hooyo xaybo ismaaciil bawdoole injineer saciid suge aadan iyo cabdulaahi cali xarbi iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo muraayad cali xarbi sacdiye cumar cali xarbi iyo sabriina cumar cali xarbi iyo naciimo ciise cali maxamed iyo sheygeeda iyo caruurteeda axmed suge aadan xaliimo cali xarbi cabdi cali xarbi naciimo aadan sheekh cabdi iyo maxamed cumar cabdi xarbi iyo ugu dambeyntii cumar cali xarbi waaw waa lagu sii jiraa dhowr qofaa kusii jirta waa dhool suge aadan iyo hooye maryan bawdoole iyo hooye sacdiye bawdoole iyo dad kale oo fara badan baa layidhi oo aan halkan lagu soo koobi karin dhammaantood waxay kala joogaan dunida daafaheeda waxaanay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan hooyo sacdiyo cali xarbi iyo aabi cabdulaahi xasan maxamed oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka taariikhdu markay ahayd afartii bishan afraad ee sanadka laba kun iyo labaatanka wiilkaas waxaa loo baxshay baa la yidhi salmaan cabdulaahi xasan maxamed waxaan dhammaanteen leenahay bay yidhahdeen salmaan soo barbaar noqo kii dadka dalka iyo diinta anfaca waalidkiina baari u noqda bay yidhahdeen iyagaa soo dhameeya anigana aamiin aamiin aamiin ayaan u raacinaya tahniyadan dhalasho waxaa diriyay dadka kale ah bashiir cali daahir caanaboore maxamed abuukar caseyr jibriil axmed tifo cabdulqaadir yuusuf balag wow waa asxaabteydii maxamed ibraahim jamcaale iyo yuslim maxamed axmed cabdiraxmaan aadan shamcuun iyo maxamed weli salaad jamba jamba baa layidhi jamba jamba iyo cabdalle maxamed abuukar cabdulqaadir maxamed iimaan iyo mukhtaar axmed calisow cabdulaahi aadan daahiye jasbile iyo shukri cali daahir ah waa dad qaali uga ah waan idin salaamay nastaaxo maxamed sibriye iyo fatxi axmed calisow iyo cismahaan axmed calisow dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan wariye mahad axmed calisow oo ku magac dheer kuwara iyo xaaskiisa maariya jamcaale xasan oo isniintii uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed amiin maxamed amiin adeer noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta saddexaad ee barnaamijkeena caashahay adigan kuu daayay heesta kaleaan usoo qabanayno dhegeystayaasha toddobaadkan waa heesta halkudhageedu yahay hiboy heesahan aadka u jeclahay ka mid tahay hiboy heedhe markii aan muusiga jiibinayaan aada uga helaa waxaa ku wada luuqeynaya salaad maxamed sharti salaad derbi iyo calimo khaliif magool
iboy habeenadan daraada hurdadii ka tooso midibka naftaydana hadba meel abaarto
baalka gacanteeda markaan kusoo dhacay waxaa diraya dadka kala ah dhammaan reer maalin ibraahim uu ugu horeeya aaba macalin ibraahim saleebaan iyo hooyo xareede ismaaciil iyo dadka kale ah xasan macalin ibraahim iyo aamine macalin ibraahim saleebaan xaawo xabiibo aadan yuusuf nuur leershe muumina shariifa cabdulqaadir farxiya ladan faysal maxamuud xuseen malyuun kaaho cabdixakiim iyo cali daahir xaaji cabdi iyo inta aan adeerka u nahay bay yidhaahdeen iyo inta abtiga loo yahay oo kala jooga america africa iyo meelo kale waxa ay hambalyo halkan ay uga dirayaan ismaaciil macalim ibraahim oo uu wiil ugu dhashay magaalada boston ee dalkan maraykanka dhowaan baa layidhi waayahay ismaaciil waanu aragna laakiin aawo hooyada dhashay waxaan filayaa in toddobaadyada soo socda ama haddii aad dhambaal kala diraysaan aadan himaamin hooyada wiilka dhashay waa muhiim waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin ismaaciil maxamed waxaanu leenahay adeer noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaal kale oo qurux badan oo gaaban nuuro waxauu naga soo gaaray assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka dirayana waxaa ugu horeeya cabdi hire cabdi iyo xaaskiisa maxamed xasan kamiin iyo cabdiqadar hoolaal iyo xaaskiisa hooyo wiilo axmed xasan aabe axmed cabdi aadan hooyo faadimo axmed shukuul iyo awoowe siyaad maxamed nuur iyo abti cabdulaahi siyaad maxamed iyo cali xasan kamiin iyo ugu dambeyntii maxamed xasan gucuri baa layidhi dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaheeda oo dhan baa layidhi waxaanay tahaniyad u dirayaan farxad leh aabe xasan macalin barre iyo hooyo fahmo siyaad oo wiil gu dhashay degmada beled xaawo gaar ahaan baa layidhi xaafadda waa beri taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii aanu soo dhaafnay ee maarso ee sanadka laba kun iyo labaatanka waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbar adeer annagun waxaan leenahay aamiin kaalimihii heesaha haddii aan jaleecno waxaan idiin soo qabanay heesta tan hee waxaa horey u qaaday fanaanka cumar dhuula cali cumar mahdi laakiin waxaa dhowaan soo cusboonaysaysa fanaanada nimca degan waa hees aad u macaan nala dhegaysta
hadalka kii dabacsaba jacayku iirsada farxadan laga daaliniyo duxbay sheekadu tacay hadalkaki idabacsanba jacaylku tiirsada farxadan laga daaliniyo duxbay sheekadu tahay weydiyo dulqaad baan kaa rabaa dulqaad baan kaa rabaa waxaan murti kugu dul furay haddaad igu diidan tahay mar waan kugu daalayaa war dulqaad baan kaa rabaa sultaan kugu idhi doraa intaan isku qubanahay aanu intaasi ku dhaafno eh, heestaasi macaan iyo codka nimcadeggan dhinacii warqadaha haddii aan ku laabanahay ee caasha waa hagaaga dhambaal kale waxa uu naga soo gaaray hooyaluul maxamed daahir aabe jeele xasan nuur maxamed jeelle xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdiraxmaan jeelle xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa muxubo jeelle xasan saygeeda iyo carruurteeda safiyo jeelle xasan saygeeda iyo carruurteeda cabdulaahi jeelle xasan iyo warsame jeelle xasan waxauu ku magac dheeryahay doolka iyo nimco jeelle xasan saygeeda iyo carruurteeda iqro jeelle xasan saacid jeelle xasan wuxuu ku magac dheeryahay saacid ah, helos iyo maxabuub jeelle xasan naseexo jeelle xasan nasro jeelle xasan iyo shamso jeelle xasan dhammaan reer jeelle xasan nuur oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa iyo gudihiisa baa layidhi waxay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan axmed jeelle xasan iyo sabriin ibraahim macalin ay gabadhi ugu dhalatay magaalada st cloud ee gobolka minnesota taariikhdu markay ahayd saddexdii bishan aanu ku jirno afraad ee sanadka laba kun iyo labaatanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey ikraan axmed jeelle waxaan leenahay bay yidhaahdeen ikraan ay soo barbaaro noqo tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin dhambaal hambalyo dhalasho wacanci waa looga soo dhigay waxaa diraya hooyo sahro sheekh cabdulaahi habaryar xaawo sheekh cabdulaahi habaryar sheynab sheekh cabdulaahi eedo aamino cabdi ciid eedo aamino yuusuf saciid iyo adeer ismaaciil cabdi ciid iyo abti maxamuud sheekh cabdulaahi iyo ciise shaaciye iyo shaafici shaaciye iyo siciid shaaciye barre shaaciye bishaaro shaaciye iyo xamdi shaaciye dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo isku duuban lamaanaha kale ah baa la yidhi mahad shaaciye cabdi ciid iyo marwadiisa qaaliga bay yidhaahdeen xaliimo khaliif muuse oo ay gabadh ugu dhalatay degmada caabudwaaq gaar ahaan xaafadda ubax taariikhdu markay ahayd siddeedii bishan afraad sanadka laba kun iyo labaatanka waxay leeyihiin ducada waa xaggiinna soo weyno ayaan leenahay oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa hambalyo aroos markan waxaana diraya dadka kale ah hooyo nadiifo cali cartan iyo aabe macalin hureyre sheekh axmed jaamac iyo cumar macalin hureyre iyo cabdiweli macalin hureyre cabdulaahi macalin hureyre cabdiraxmaan macalin hureyre cali katin macalin hureyre ismaaciil macalin hureyre idriis macalin hureyre iyo burci macalin hureyre busuri macalin hureyre sowda zamzam sundus safiya shariifa iyo dhammaan reer jaamac gariir oo kala jooga daafaha dunida baa layidhi waxay tahniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday oo kale ah cabdikariim macalim hureyre iyo nasteexo maxamed abshir oo ku aqalgala magaalada gaalkacyo labadii bishan abril sanadkan labada kun iyo labaatanka ducadu waa xaggiina Eh, waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela hambalyo meher wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalka ugu dambeeya ee dhinaceega yaalla dadka dirayana waxay kala yihiin cabdixaafid ibraahim cabdulaahi iyo cabdiraxmaan ibraahim cabdulaahi iyo xasan maxamed cabdulaahi sabaad yuusuf cabdulaahi iyo maxamed jaamac cabdulaahi abtiyo caydiida cabdi cabdulaahi baa la yidhi iyo faadimo cabdi cabdulaahi kayse jaamac maxamed dhammaan reer cabdi cabdulaahi xuseen waxay kala joogaan dunida dacaladeeda oo dhan waxaanay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin gaarsiinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi faraska iyo geeyada waa tahay yaasiin jaamac maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi salme cabdi aadan oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan hotel jawaase toddobadii abriil ducada waa xaggiina waa tahay arooskaasi waa meherkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayiyo ee lagu kala helo ubad kheyr qaba wiili caano gabar iyo caano aamin dhambaalka ugu dambeeya dhankayga caasho waa tahniyad aroos waxaana dirayaa dhammaan reer maxamuud cabdulaahi iyo reer maxamed maxamuud ambaashadoor ismaaciil cumar nuux haaruun xasan macalin sulaymaan xasan injineerka cabdiweli faarax bare xaaskiisa qaaliga ah baa layidhi salmo maxamuud cabdulaahi aamine ifraax cabdi nasteexo xirsi axmed dhuux axmed xuseen iyo maxamuud macalin faarax dhammaan asxaabta waxay tahniyad farxad leh ay hawada u marinayaan cabdisalaan maxamuud cabdulaahi doctor macaano iyo afadiisa luul maxamed maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay taariikhdu markii ay ahayd sideedii bishan abril caasimada kenya ee nairobi waxaan leenahay noqda kuwaara oo ubad kheyr qaba kale hele aamiin waa tahay nuurow gebagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay heesta ugu dambeysa ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana dhinacagan usoo tuuro waa tahay haddii aad dhankayga usoo riicda caasha heestaan kusoo xili doona barnaamijka waa yarta raadiya waxaa ku luqeynaya fanaanka sultaan seeraar iyada ayaana kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo inta aan dib dambe barnaamijkan lamid ah aan hawada isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
maankayb ruuxdaa u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya yartu maanku rabee raadi jiray radkeedibaa racdada sardhexe u rafadu mutee ila raadiya yarta raadiya hoy hoy hoy yarta raadiya yartu maanku rabeeya raadi jiray rakeedibaa racdada sardhexe ku rafaadi mutee ila raadiya yarta raadiya war yarta raadiya ralliyayaara ka soonto rogihii cilmiga owdalbay rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaa tahay reer samaysatoy raaxada ladaa ma rumaysa karayo rogihii cilmiga owdalbay rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaa tahay reer samaysatoy raaxada ladaa nin kasta haraba hana raadiye hargaysuu run badan raadkeedu gale ila raadiya nin kasta haraba hana raadiye hargaysuu run badan raadkeedu gale ila raadiya helaasqoray dadqabow armay rucu mirataa reer baa u yaale jabuuti ka raadiya waryarta raadiya rugi hedalaasqoray dadqabow armay rucu mirataa reer baa u yaale jabuuti ka raadiya waryarta raadiya runahaan qardha iyo bostaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya yarta raadiya war yarta raadiya runahaan qardha iyo bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya war yarta raadiya war yarta raadiya ma rumaysa karayo ralliyaayaara ka soonto rugii amniga iyo kismaye rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaa tahay reertamaysadooy raaxada ladaa raaxada ladaa ma rumaysan karayo ralliyaayaara ka soonto rugii amniga iyo kismaye rabtee ila raadiya raasiya qorraxa iyo roobkii helay armay ramaskaa tahay reertamaysadooy raaxada ladaa raaxada ladaa nin kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya nin kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale